أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات سida شhalay carabka soo marinay suurat nuur rabbi tabaaraka wa tacaala markuu inoogu soo sheegay aadaab fara badan oo weliba khaasatan ku saabsan xagga asturaadda iyo nadaafadda maaragtay bulshada mujtamaca muslimka nadaafaddiisa iyo wixii uu ku hagaagayo akhlaaqda iyo diinta ay ugu subanaanayso ayuu aayaad kowni ahna markaas waa inoo dhexgeliyey iyo maaragtay kufaarta lafteeda nuurkaa weyday sifaadkoodii iyo camalkoodii meeshu ku dambaynayo marka tii bay haddana aayaadku dib ugu noqonayaan oo xadkii zinada ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala inoo soo sheegay ciddii qadaf samaysa oo ku ganta oo xad ee zina ku gantana xadkoodii buu inoo soo sheegay asturka iyo xijaabka iyo indha indhaha la laabto dumarku inaanay maaragtay zinadooda aanay muujinin in xataa laga takhalluso ciddii bilaa reerka ahayd ama bilaa guriga ahayd waa ankixu layaama minkum ilaa addoommada taasay markaa aayadahan ay daba joogaan oo waxaa dib loogu noqonayaa aadaankii aadaabtii istiidaankii baa isagana laynoo soo sheegay marka guryaha la gelayo in la idan qaato oo guryo aan maaragtay laysu idmin oo khaas ah inaan la gelin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muuminiinta ahow liyasta'dinkum ha idan qaateen idinka ha idin idan weydiisteen liyasta'dinkum ha idinka ha idin idan weydiisteen oo ha idinka amar qaateen aladiina kuwii malakad ay mulkiday aymaanukum midigtiinu oo addoonnimada addoontii kuwii addoommada ahaa rag iyo dumar wixii adoomma addoommada ahaa idiin khidmaynayay guryaha idinkula noolaa idinku xataa aad mulkigoodaba lahaydeen kuwaasi idan ha ydin weydiisteen marka sidaa aad arkaysid amarka waxaa la siiyey awliyada dadka maaragtay saadada ah ee addoommadan leh ama carruurta maamulkeeda haya ayaa amarka lagu wajahay oo mas-uuliyaddii la saaray liyasta'dinkum ha ydin idan weydiisteen aladiina kuwii malakad ay mulkiday aymaanukum midigtiinnu iyo waladiina kuwii lam yabluquu aan gaadhinin alxuluma qaangaadhka aan gaadhinin oo aan baaluqin kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah oo carruurtiinnii ah alaaa maraatin saddex jeer ha ydin idan weydiisteen min qabli salaati اlfajri salaada subax horteeda haydin idin weydiisteen marka dadkii ay toosayaan ee salaaddii ay u diyaargaroobayaan ee dharkii hurdada ay iska beddelayaan ee dharkii kale ee lagu shaqo tegayay ee salaada lagu baxaya ay xidhanayaan markaa iyada ayay iska soo gelin waxiina wakhtigiina haydin amar weydiisteen hay idin weydiisteen idan haydinku soo galeen xiina wakhtigii tadacuuna aad dhiganaysaan hiyaabakum maryihiinna aad dhiganaysaan oo qofku maryaha oo dhan iska bixin maayo curyaan qaawan iska dhigi maaye wuu iska khafiifin oo aad iska khafiifinaysaan dharkii min aldahirati harhka digtiisa yacnii waa dahiradu marka cinda ishtidaad ilxarri weeyaan marka la qayluushanayo weeyaan oo qayluushada ah qayluulshi aa u marya dhiganaysaan iyo wa min bacdi salaati alcishaa'i salaadda cisho dabadeeda hurdada markaa u kaankaansanaysaana u marya dhiganaysaan ee dharkii hurdada aa u xidhanaysaan markaana haydin idin weydiisteen marka kuwa aan gaadhin aladiina lam yabluqu lxulum xulumku waa qaangaadhkii mashaaikhduna dee calaamada ayay u sheegeen oo calaamada ayuu leeyahay jumhuur alculamaa waxay qabaan inanka iyo inantaba han iyo toban hadday gaadhaan han iyo toban jir inay qaangaadh yihiin iyadoo xadiidkii maaragtay ay deliishadeen saxaabiga cabdullaahi ibnu cumar uu yidhi waxaa lay soo bandhigay nebiga calayh isalaatu wasalaam maalintii uxud inaan dagaalka galo aniga afar iyo toban jira wa ana ibnu arbaca casharata sanat afar iyo toban jir baan ahaa buul dagaalka inaan ka qayb galo ayaan doonay falam yujiznii ima ogolaanin inaan dagaalka wax ka qaado dagaalka gasho carruur baata iska joogin wa curudtu calayhi yowma alkhandaqi wa ana ibnu khamsa casharata sanatan maalintii qaswatulkhandaq ah laakiin aniga oo shan iyo toban jir ah ayaa lay soo bandhigay inaan dagaalka galo fa ajaazanii waa ay oggolaaday marka xadiiska muttafaqun calayhiga ah ayaa culammada jumhuurtu qaadatay oo cumar bn cabdilcaziiz radi allahu raximah llah waxaa laga wariyey inuu yidhi fahada huwa alxaddu alfaariqu bayna albaaligi wagayrihi xadka kala saaraya qofku inuu qaan gaadhay iyo inaanu qaan gaadhin waa kaas oo inuu shan iyo toban jir yahay inanka iyo inantiba abuu xaniifa isagu waxa uu yidhi qaangaadhka xagga da'da haddii laga eegayo iyo sanadada laga tirinayo amaaniya cashrata sanatan weeyaan ninka inanku siddeed iyo toban jir buu ku qaangaadhaya wa cinda alunhaa sabca cashrata sanatan weeyaan inantuna waa toddobiyo toban jir wuxuu u kala saaray ma garanayno calaamadaha kale lagu qaangaadhka lagu garto waxaa ka mid a jumhuurta agteeda timaha hoose qofka hadday ka soo baxaan sidii gaaladii bani qurayda lagu kala saarayay maaragtay markii wixii la laynaya waxaan la laynaynin waxaa kaloo ka mid ah inantii hadday uur qaado hadday uuraysato dee waa qaangaadh dhiiggii hadduu ka soo daato salaadda iyo soonka iyo cibaadada ka joojinayana iyana waa qaangaadh marka calaamadahaas ayaa qaangaadhkii uu leeyahay marka kuwii aan gaadhin aladiina lam yabluqu lxuluma aan qaangaadh noqonin weli laba darajo iyaga laftoodii leeyihiin kuwa waa iska sibyaan oo waa yaryar yihiin oo cawro iyo waxaanu kala yaqaanin waa laba jir saddex jir afar jir kaasu isagu dalaq buu iska soo leeyahoo hooyadii aabbihiibu iskala seexdaayo isagu dee xilma saarna waa wax yar weeye laakiin sinu tamyiis hadduu gaadhana kuwan amarka qaadanaya inay yihiin culimmadu waa isku waafaqsan yihin oo toddoba sano hadduu jiro inaanu iska soo gelin oo contarool badan isaga lama sii saari kare eh bal horta cala alaqal saddexdan waqti inaanu gurigii amar la-aan kusoo geli karayn qolkii hurdada waa waa laisku raacsan yahay markaa sinu tamyiiz qaar waxay leeyihin sinu tamyiiska ha loo daayo ilaa iyo dee qaangaadhka intaasu waa aladiina lam yamliqu lxulma qaar baa dadku isku wada idraag maaho isagoo afar jira buu dee wax qof qaawani wax walba garanaya marka almuhim in la dadaalo uun ayay sheegaysaa ma garanaysaa ay aayaduhu sheegayaan oo saddexdaa waqti dadkii maxaarimta ahaa aanay isu gelin oo dhaqankan soomaaligu inankii iyo inantii walaala ahaa waa inaanay isu gelin qolkii inamadu hurdeen hablihii dalaq biduuna istidaan inaa iska soo odhan hablihii inamadiina gurigii habluhu hurdeen hooyo iyo iska badda aabbo inaan dalaq iska soo gelin istidaan baa loo baahan yahay istidaan iyo aadaab wanaagsan waayo waxaasoo dhan waxaa laga dadaalayaa qofkan indhihiisu waxaanay jeclaysanayn inay ku dhacaan waxaasina hadhow qalbiga ayay ta'iir iyo raad ay ku reebayaan oo qofkii ay ka saamaynayaan xaqaawan buu arkay waa khalaas qalbigiisu uma fiicnaanayo marka taas ayaa laga dadaalaya waaladiina kuwiin ahaa amar qaateen oo idan haydin weydiiseen lam yabluqulxulma qaangaarhka aan gaadhin kuwaasoo minkum idinka idinka mida alaaa maraatin saddex jeer haydan weydiisteen ka bedela waxaad tidhaahdaa min qabli salaati alfijri salaada waaga dilaaciisa salaaddii waaga dilaaca ee ka hor haydin idan weydiisteen dharkii hurdada ee jilicsanaa baa la beddelayaan waxayna waqtigii tadacuuna aad dhiganaysaan hiyaabakum maryihiinna min adahirati ay min ajli adahirati qayluushada darteeda aa u dhiganaysaan ama min adahirati ay fi dahirati qayluushada ama qorax kulaylka ee dhexdiisa aa dhiganaysaan wa min bacdi salaati alcishaa'i salaadda cisho dabadeedana ilaa markaa min qabli salaati alfajr bay taas soconaysaa ha ydin idan weydiisteen hiya saddexdaasi alaau cawraatin saddex cawro weeyaanoo lakum idinka idiin sugan waa wakti oo qofku wax laga yaabo uu ku sugan yahay xaalad aanu jeclaysan in lagu daalacdo oo cidi ku aragto ehelkiisii iyo dadkii ula joogay mooyaane laysa calaykum korkiinna ma saarna walaa calayhim iyo iyaga korkooda addoommada iyo carruurtaba junaaxun cidhiidhi ma saarna iyo dembi ismun wa dembun wa xaraj junaaxu saddexda waa iska noqonaya ba leeyahay dembi iyo cidhiidhi iyo xaraj kama saarna bacdahunna saddexda waqti ee alaaa cawraat la yidhi ayaa damiirku u noqonayaae bacdahunna awqaaddaa dabadeed cidhiidhi kama saarna dawaafuuna kuwa warwareega weeyaan oo soo noqnoqdaa hum dawaafuuna macnaha calaykum korkiinna ayay ku soo noqnoqdaan oo dawaafku waa warwareeg waa mutaradid addoonkii waa imanaya waxbuu soo qabanaya waxbuu soo qaadaya ilmihii hooyada abihi buu u soo gelaya waa baxaya waa soo gelaya waxbuu u baahanya cuntuu u baahanya ma fogaanayo marka nebiga alay sala slam markii la weydiiyey bisadda iyo nijaas mayihi mise mah waa kilaha waa min aawaafiina aawaafaat min aawaafiina calaykum aw kama qaala sal allah alay wasalam lafdigii xadiidka si fiican uma hadda xasuusnaya waa kii xadiisku sidaa odhanaya markaa yacni waa ku soo noqnoqonaya dawaafku waa noqnoqosho dawaafuna kuwii warwareeg badan oo soo noqnoqosho badan weeyaan calaykum korkiinna ayay ku soo noqnoqonayaan way isku baahantihin dilaaha mar walba waa idan ha qaataan waa dhib baa ku jiraysaa ilmaha mar qura ayuu fooda soo gelin guriga oo dee dadku inta kale waxay maryahooda isaga dhigaan waa qalab saddexda waqti waa iyado waa waa janis laakiin inta kale asturkii qofku waa inuu iskaga sugan yahay haddana xaaladdu sidii hore waaga markuu qur-aanku soo degay waa ka bedelan tahayoo dee iminka albaabo la xidho ayaa jira oo ama la ceshado marka albaabadaasu hadda kolley garaac bay u baahanyiin qofkii kastana kii yaraana waa lagu tababaraa qofkii kalena way soo garaacaa kolley curfigii waa kala duwaya nusuusta fahamkeeda iyo kudhaqankeeda waa kala duwaya curfigii marba sidii jirta bacdukum barhkiin baa dawaafa oo ku noqnoqda calaa bacdin barhka kale idinkiiyo addoommada iyo carruurtaasi waa isku dhex jirtaanoo waa isku noqnoqotaan kadalika ay mila dalika albayaan caddayntaa ilaahay idiin soo caddeeyey axkaamtaa iyo asluubtaa iyo dhaqankaa ayuu yubayinu allahu alle idinku caddaynayaa lakum idinka al aayaati aayadaha sharciga ah waxba idin tala saaran maaye ilaa iyo gurigiinna saa ugu noolaanayseen baa rabbi oo tabaaraka wa tacaala idinku rabaynayaa idinku barbaarinayaa wallaahu ilaahayna caliimu kii ogweeye wixii aad ku hagaagaysaan ee ku islaaxaysaan ee dan idinku jirto waa ogyahay xakiimun kii xikmad leh oo xukun fiican oo xikmad fiican weeyaan yacni min alxikma wa min alxukmi labadaba xakiimuu ka imanaya xikmadda rabbi tabaaraka wa tacaala mid meeshiisii dhigaya weeye xukunkiisuna miduu fiican yahay weeye kii fal suuban bay iska idhahdaan wadaadadu laakiin falka oo qoran maahay xikmaddiina way ku jirtaa qaala allahu tacaala waidaa balaqa haddii ay gaadhaan aladfaalu carruurtii haddii ay gaadhaan carruurtaasoo minkum idinka idinka mid a alxulumaa qaangaadh haddii ay gaadhaan ixtilaam calaamaddii ugu muhiimsanayd markii dhaweydaan mamaana sheegin ixtilaamka oo dee lagu yaqaano waxa weeye qofku waa inuu biyo biyo mani yeesho ay mani ka timaado sawaaun fi nawmi ow filyaqda ama isagoo soo jeeda ama isaga oo ninkii rag ahaa ama isagoo soo jeeda ama isagoo hurda labadaba kay tahay waa laysku ittifaaqsan yahay taas oo halkii dhiigga gabadhan halkii dhiigga ugu jiraan labkana manida ugu jirta marka filyaqda ow finowm labadaba hadday haddii ay maarata ka soo daadatana waa waa qaangaad marka qaangaadha haddii ay noqdaan carruurti falyasta'dinuu ha idan weydiisteen falyatlubu lidna idan ha dalbeen oo ma soo galnaa ha yidhaahdeen oo albaabada ha soo ma soo waa inay soo garaacaan kama istaadana aladiina macnaha istidaanan amar qaadasho oo ka isti'daani aladiina sidii kuwii idinqaashadooda oo kale ah min qablihim iyaga ka horreeyey min qablihim tan xaggay ku dhacaysaa culammada qaar waxay leeyihiin carruurtii hadday kala kortay way kala hor kortaaye kuwii waaweynaay horu waaweynaaday siday u amar qaadan jireen iyaguna ha u amar qaateen culamada qaarna waxay leeyihiin maya aayaddii istiidaanka guryaha sheegaysay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan kayra buyuutikum xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha dadka caadiga ajaanibtaa siday idanqaadka u idanqaadinayan guryaha ajaanibta markay gelayaan ay u idan qaadanayaan sidooda kale kuna ha u idan qaateen kama staadana aladiina min qablihim kadalika sidaas oo kale ay midla dalika albayaan caddayntaas oo kale ayaa yubayinu allahu alla u caddaynayaa lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa idinku caddaynayaa wallaahu caliimun xakiim mar labaad baa lagu soo celiyey ka warran xukun kasta markaa jidayntiisa xikmad iyo cilmi ayay ku dhisan tahay waana xukun rabbi xukun kastaaboo alla soo fuliyaba xikmad iyo cilmi buu ku fadhiyaayoo cilmibuu wax ku jideeyey xikmadna waa u leeyahay falilaah ilaahay baa u sugnaatay markaa xikmad sare iyo cilmi maaragtay ayuu iska leeyahay tabaaraka wa tacaala qaala tacaala walqawaacidu kuwii fadhiistay kuwaasoo min annisaa'i dumarka ah alqawaacid waa jamcu qaacid oo sifada badanaa dumarka u khaasa ta'dii waa tii laga daynayey oo sidii loo lahaa waa xaa'id iyo xaamil iyo daamit iyo ayaa qaacid loo odhanayaa markaa asha ku jirtaana dee mawsuula iska noqonaysaa sifo gasha weeye ee allatii qacadna allatii qacadna kuwii fadhiistay oo ka fadhiistay guurkii iyo dhashii iyo waxaase ka fadhiisteen shukaansigii ragga ay doondoonayeen iyo dabagelayeen ka rajo qabeen iyo amicii waxaase ka fadhiisteen kuwaasoo min annisaa'i haweenkaa allatii kuwaasoo waa lasii sifeeyey kuwaasoo laa yarjuuna aanba rajaynaynba aan rajaba ka qabin nikaaxan in la guursado kolka islaamo waaweyn weeyaan islaamo iska waaweynaaday wey xoogaa kuwa noocaasa falaysa calayhinna korkooda ma saarna junaaxun dembi ma saarna ismi iyo maaragtay xaraj iyo cidhiidhi ma saarna an yadacnaa fii an yadacnaa inay dhigaan hiyaabahunna maryahooda inay dhigaan maryaha waaweyn ee culus jilbaabada waaweyn aad iyo aad u asturaya ee ilaa iyo wejiga iyo madaxa iyo meel walba qarinaya inay iska dhigaan dembi kama saarna laakiin qayd baa lagu xidhayay shardi hayra mutabarijaatin xaal ay yihiin kuwa muujinaya kuwa muujinaya kayrkood biziinatin ziino muujinaya waxaanay dharka dhigaynin oo aanay maryaha iska bixinaynin hayra mutabarijaatin xaal ay yihiin kuwa maaragtay muujinaya biziinatin ziino muujinaya bacda litacdiyata waan ka dhigno tabarujku horta waxa weeyaan atakalufu fi tacaali waidhaari ziina qofku inuu isa sarraysiiyo oo buruuju mushayada falaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluula tabarujku waa muuqasho waxa aada u muuqda ee markaa dumarku markay isa sarraysiin iyo isdheerdheeraysiin iyo quruxdooda inay muujinayaan markay isku kalifayaan tafaculkan uu keenayaa altakaluf fi اtacaali ya wa idhaari ziina ziinadooda inay muujiyaan oo is soo bandhigaan sidaasay isku kalifayaan marka kayra mutabarijaatin xaal ay yihiin kuwa maaragtay muujinaya biziinatin ziino muujinaya oo waa tii aynu soo marnay aayaddii hore ku soo marnay ee xijaabka walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna dhugaha iyay dhulka ku dhufanin gabadha waagii hore halkan qoobka iyo majinta hoose waxay ku xidhan jireen yacni khalkhaal bahal maxaan ku dhaahdaayo dahab sida gacmaha jinjimaha loo gashanayo iyo lugaha hoosena mid gashan jir markaase marka marka soo dhagay xoogaa qaraf qaraf ka siinaysaao qarqar ka siinaysaayo kaga sanqarinaysa haddii sanqadha baxdana dahab iyo fido iyo waxay tahay sawd kalaa la kala yaqaanaa marka gabadha ilaa majaha dahabka ku xidhatay maasha alla waa taajirad waa la soo eegaya waa la micsan marka sidaas oo kale weeyaanoo yacni inaanay makayra mutabarijaatin xaalay yihiin kuwa isku kalifaya inay muujiyaan biziinatin ziina inay muujiyaan ama aan u bambaxaynin maaragtay ayra mutabarijaatin xaalay yihiin kuwa aan soo bambaxaynin kuwa soo bambaxaya qayrkooda yihiin kuwa soo bambaxaya ma aha oo biziinati ziine kusoo bambaxaya oo kusoo muuqanaya oo dhegaha waxay iska soo luleynaya waxay gacmaha iska soo luleynaya dhar quruxsanay dusha ka soo qaataynayo hablo yaryar ay iska soo dhigdhigeen iyo sidaa ku soo bixi maayaan shardigaa marka la helo ayay islaamihii dharkii waaweynaa kolka waa saddex shardi qawaaciddaa inay yihiin weliba guurba ka rajo beelay oo aanaa maaragtay dharkaa quruxda badan iyo siina muujinaynin shuruuddaa marka la helo ayay maryihii waaweynaa iska dhigi kartaa oo wejigii iyo xoogaa iyo dee inta islaamaha ka yarba bannaanaan karta iyo ay ka bannaanaan kartaa wa an yastacfifnaa inay maaragtay isdhowraan oo isilaaliyaan oo ay jilbaabkooda xidhnaadaan ayaa khayrun u khayr badan lahunna iyaga sidaa weliba waxaa ka sii fiican inay maaragtay jilbaabkooda xidhnaadaan oo aanay iskaba dhiginba ya ayaa ka sii fiican oo sharcigu wuxuu ku dadaalayaa nadaafadda yacni wax alla wixii wax kicin lahaa ee wax muujin lahaa ayaa ayaa maaragtay laga dadaalaya oo la leeyahay ilowba ilow ha lays asturo ha lays asturo oo wax wax kiciya waxay wadaadadu ku miisaaliyaan ay odhan jireen wadaadadii horena waa odhan jireen dadka dee dhallinyarada iyo dadkan guryaha lahayn iyo ama dee ya ragga raggu waa sida bisad gaajaysan bay odhan jireen bisad gaajaysan laakiin meel iska laabanoo iska waa il wax ka cunto garan mayso meel baad iska seexato oo islaabto dabeedna haddaad kalluun soo qaado sanka ka marmariso bisadii waa kacaysaa waxbay doonaysaa hilib bay rabtaa agga ka wareegaysa agga ka wareegaysa agga ka wareegaysa haddii ay ka weyda aad sidaana dee mid kaley doonanaysa ile waa taasoo godkeedii baa laga soo saaray oo waa la cariyey marka waxaa weeye hadday dumarkii ay soo bannanbaxaan oo soo tabarrujaan oo ay sanka ka marmariyaan raggii oo ku walacsadaan ku walacsadaan dee markaa waa waa kacaysa marka nadaafadii iyo mujtamacii waxay wakharimayaan muxuu ihi ninkii muuska isagoo gaajaysan ayaa mid muus iibinaya muus muuska muuska muuska yidhi wuxuu rabaa inuu ka iibsado mid buu qaato waa cunayba ka cunay markaasuu war muuskayga isii lacagti markaasuu sankayga suuq moos miyaa ka furan buu sankayga suuq muus miyaa ka furan maxaa sankayga marmaraysaan u agaysana lacagna ma haysto marka dee inaan ibtilaaco weeyaan oo loqo marka waxa weeyaan waxaasoo dhan waxaa dumarkii loo asturayaa oo loo qarinayaa ilaa islaamihii waaweynaa guryaha la leeyahay inaa dharkiina idaan iska bixin baa idin khayr badan loo leeyahay waa bulshada mujtamaca asturkiisa iyo nadaafadiisa iyo faaxishada ka fogaanteeda iyo maaragtay cifada iyo xoogga iyo dhallinyarada waxaan waxaa ku xidhan yani balaayo dhan baa ku xidhan qofka ilaahay ka nabadgelin buu ka nabadgeliyey xanuunnaa ku xidhan fahmo xumaa ku xidhan quruxdarraa ku xidhan saqajaannimo oo dhan iyo cudur oo dhan ayaa ku xidhan marka waad aragtaan suuraddan suuratu nuur iyo qayrkeedba sida ay asturkii dumarka iyo ilaalinta maaragtay indhaha iyo furuujta in la ilaashado ay maaragtay aad iyo aad ugu dheeraanayaan oo ay ilaalinayaan marka islaamihiina sidaasaa u fiicnay laftoodii xafsa bintu siriin ayaa waxaa la yidhi way isqarinaysay iyadoo islaam weyna bay dam iska siinayso oo jilbaabka isku soo dadayso indhaheeda iyo meel aan laga arkay markaasaa nin baa ku yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi والqawaacidu min النisaء allatii laa yarjuna نikaxa falaysa calayhna junax an yadacna iyaabahuna hayra mutabarijaat markaasay tihi kamil اlaaya aayadda dhamaystir aayadda xaggeed ma sii akri waan yastacfifna khayru lahum iyagoo islaamaadka waaweyna wاlqawaacidu kuwii maaragtay fadhiistay oo guuriya wixii lamid ahaa ka fadhiistay kuwaasoo min الnisaai dumarkaa allaati dumarkaasoo laa yarjuuna aan rajaynaynin nikaaxan guursi in la guursado falaysa calayhinna korkooda ma ahaanin junaaxun dembi iyo maxaanku idhaahdaa cidhiidhi kuma qabaan an yadacna fii an yadacna inay dhigaan iyaabahunna maryahooda hayra mutabarijaatin xaalayin kuwa muujinaya kayrkood bisiinatin siina muujinaya oo qurux iyo waxaa kusoo banaanbaxaya wa an yastacfifna an yastacfifna inay isilaaliyaan oo ay dhowrsoonaan dalbaan ayaa khayrun lahunna u khayr badan wallaahu allana samiicun waa og waa maqlayaa caliimun waa ogyahay cid walba wixii ay maaragtay ay samaynaysay niyadeeda ay tahay waa ogyahay aqwaashoodiina waa u maqlayaan qaala tacaala laysa cala lacma xaraj aayaddan baa inu hadha waa iskaga darayna insha allah laysa cala lacma xarajun laysa ma ahaanin cala lacmaa kii indhoolaha ahaa xarajun dembi ma saarna iyo cidhiidhi walaa cala lacraji laangadhihiina kii jiiska ahaana ma saarna xarajun cidhiidhi iyo dembi walaa cala lmariidi kii jaranaana xarajun cidhiidhi ma saarna walaa calaa anfusikum naftiinna korkeedana ma saarna xaraj ma saarna an taakuluu inaa cuntaan min buyuutikum guryihiinna inaa wax ka cuntaan iyo guryaha carruurtiinna aw buyuuti aabbaa'ikum aabbayaashiin guryahooda inaad wax ka cuntaan aabbahan awowgii baa soo geliyey kii xagga aabbaha iyo kii xagga hooyaa aw buyuuti ummahaatikum hooyooyinkii guryahooda inaad wax ka cuntaan xaraj iyo cidhiidhiinkama saarna hooyadiina waxaa soo gelaysa hooyadii iyo ayeydii iyo ayeydii aabba iyo kulwaaska ummahaadkuwaas aw buyuuti ikhwaanikum walaalihiin raga guryahooda inaad wax ka cuntaan cidhiidhi kuma qabtaan oo waxaa soo gelaya walaalkii akii shaqiiqii iyo umkii iyo liabkii baa soo gelayaan aw buyuuti akhawaatikum gabdhihiin walaalihiin ahaa ee aa walaala ahaydeen guryahooda inaad wax ka cuntaan cidhiidhi kuma qabtaan walaashani ha ahaato saddexdii tay doonaysa ha ahaatee laakiin culimmadu waxay idhaahdeen haddii la guursaday oo ay rag leeyihiin dee raggaas ayaa idin looga baahan yahay raggaas ayaa idin looga baahan yahay culimmadakoodu saasay leeyihiin aw buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooda inaad wax ka cuntaan cidhiidhi kuma saarna idinkuma saarna cidhiidhi adeerkana waa kii aabba la dhashaye saddexdii kuu doonaya ha ahaadeen iyo kii maaragtay la dhashay awowgaa la dhashay isaguna can buu soo gelaya aw buyuuti cammaatikum eedooyinkiin eedooyinkiin guryahooda inaad wax ka cuntaan xidhiidhi idinkuma saarna eedadu tii aabba la dhalatay iyo tii awowga la dhalatay inagu ayeeyeyn malataannahanaaye iyaduna cammo weeyaan awowgaa mar hadday la simanto walaashii ay tahay aw buyuuti akhwaalikum abtiyaalkiin abtiyaalkiin guryahooda inaad wax ka cuntaan cidhiidhi idinkuma saarna aw buyuuti khaalaatikum habaryarihin guryahooda inaad wax ka cuntaan cidhiidhi idinkuma saarna aw maa malaktum mafaatixahu aw maa malaktum wixii aa mulkideen mafaatixahu furayaalkiisa wixii aa maaragtay mulkideen guryaha aa mulkideen furahooda macnaha mas-uul ah ka tihin fure inaad hayso maahaen waxaad khasnati ka tahay ama xoolihii lagu dhiibtay ama wixii inaad mas-uul ka ahayd oo hantidaa inaad wax ka cuntaan si macruufa cidhiidhi kuma qabtaan aw sadiiqikum gurigii oo min buyuuti sadiiqikum saaxiibkiinni lilaahidahaa ee dhabta ahaa gurigiisa inaad wax ka cuntaan cidhiidhi kuma qabtaan laysa calaykum korkiinna ma aha nin junaaxun wax cidhiidhiya ma saarna an ta'kuluu fii an ta'kuluu inaad cuntaan jamiican xaalaa wada joogtaan oo aad jamac tihiin markaa wax wada cunaysaan aw ashtaatan xaalaa tihiin kuwa mutafariqiina oo kala tagsan oo midba gaarkiisa wax cunayo idaa dakhaltum haddii aa gashaan buyuutan guryo haddaad guryo gashaan fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiinna salaama naftiinna salaama oo haddii xataa gurigiinna aad gelaysaan idinku isa salaama oo assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiina dhaha sida ibnu kaiir uu odhanayo amase hadday cid kale sii joogtayna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhaha oo ciddiisa ciddii joogtay sii salaama haddii ay madhan yihiinna idinku isa salaama taxiyatan salaan isa salaama fasallimuu waxaa nasbinaya sallimuu ilaanu jalasa qucuudan oo kale wey fasallimuu waxaa salaamtan calaa anfusikum naftiinna salaama taxiyatan salaan salaama taxiyadaasoo min cindi illaahi xagga alle ka timi oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ina siiyey taxiyadaasoo mubaarakatan khayr badan oo barakaysan oo laynoo sheegay xataa in laysku jeclaanayo sababteedana jannada lagu gelayo taxiyadaasoo dayibatan wanaagsan oo ciddii lagu salaamo naftiisii maaragtay khayr gelinaysa kadaalika sidaasoo kale sidaa laydinku caddeeyey aayadaha kan ayaa yubayinu allaahu lakum alaayaati ilaahay aayadihiisa idinku caddaynayaa lacallakum si aad tacqiluun u caqliyaysataan oo aa u garataan aayaddan waa aayad cajiiba lafteedu oo bulshada ayay ku saabsan tahay markaa waxaa lagu xusay kii indhoolihii iyo acrajkii indhoolihii waa la garanayaa qofkiin waxba arkay weeyaan acrajkuna waxa weeyaan hadda looma jeedo luquru leh inagoo laangarowxana qofka hal lug ka rutinayo waxay leeyihiin alladii laa yamshi mashyan mustaqiiman weeyaan ninkii aan toos u socon karaynunbaa laangaraa markaa qofka maaragtay acrajkaa kii aan maaragtay si toosa u socon karayn ayaa acraj la yidhaahdaa oo aan socodkiisu hagaagsanayn weeyaan mariidkiina waa la garanayaayoo kii cillo iyo jira ay ku sugan tahay weeyaan marka ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu leey laysa cala alacma xaraj walaa cala alacraji xaraj walaa cala almariidi xaraj waxaynu ku soo aragnay aayadaha kale ku aragnay jihaadka in laga laga cafiyey iyo waxyaabaha xoogga u baahan ee qofka indhoolaha ama laangadhahaa ama xanuunsan aanu qaban karayn halkanna waxaa maanta lagu soo cadfay oo ay ku dhex jiraan guryaha dad badan oo maarata qaraabadii kale ilaa koob iyo toban maaragtay qole ayaa meeshan lagu sheegay markaa kollay dhaqannaa iska jiri jiray culamada mufasiriintu waxay leeyihiin dhaqannaa jiri jiray oo dadku xoogaa way isdhibsan jireen marka qaarkood inay wax la cunaan qof indhala ma qof maaragtay oo dee waa indhalaan yahayoo cuntadii dee markuu cunayo marka cuntadii lasoo dhigo haddii la wadaagayo waxaa laga yaaba in laga boobo isaga laftiisa oo dee wixii wacanaa iyo cadkiiya laga qaato oo uu gacantiisu meel unbay dee iskaga dhacaysaa wax ma ar arkayo oo la dulmiyo suuragala ama waxa suuragala isagu in wax dulmiyo xataa cadkii weynaa meesha ku jira dee ruqsado haddana waa qof indhala oo wax isku daadaadiyo oo dee mid wuxuu odhan jiray aklu acma cawra mid odhan jiray abulcalaa almucari cidna lama cuni jirin dadka qof hadduu arko weligii qof lama cunin baa lay waxba meel gaar kula dhooman jir waxaa odhan jiray qofka maaragtay indhaale markuu wax cunayo dee waa cawro haddii kii indhaha qabay baaba garhkii iyo wax ka saarmayaan hadduu aada loo gaajaysnaa faraha la gashdo bahalka garhkii iyo meelahana waxbaa ma garanaysa marka isaga laftiisu isaguna inuu dhibsadaa suuragalo inuu dadkii anbaad wax ka kharibtaa isagiina in la dhibsado le nin miskiinkan haddana dadka dee jaahiliga ah berigaa jaahilida ku cusbayd inay tashaa'umaan oo dadkan baasaystaan oo yidhaahdaan qofkan indhala wax cunkiisa iyo kan kale lugaala iyo isaguna dee si fiican xataa uma fadhiisan karo fadhigii iyo dee wuu isyaro buusayaa ama dee meel fadhigiibuu dee lug buu fidinayaa waxbuu kharibayaa ama dee qaabkiisi ma garanaysaa ama dadkii ay dhibaataystaan kii xanuunsanayena dee waa xanuunsanayaa oo cunto markii lasoo dhigo dee in caafimaad qabtay iyo in cudursan haddii la isugu daro dee isku cunno ma kan laba jar buu qaadanaya dee caafimaadka qaba waa ka boobaya kii jirana marka waxoogaa in wixii laisduldulminayo oo wax ku jirjiraan ayaa maaragtay yaa saasoo kale loo malaynaya marka dadka ayaa xoogaa dhibaataysan jiray iyaga laftoodu marka jihaadka iyo la tago jihaadkii laga rugseeyo laylaysa cala alacma xarajun wala cala alacraj oo jihaadkii jihaad ma saarna markii la yidhi waxay ku hadhayeen xoolihii iyo guryihii iyo howlihii madi bay maamulayeen marka mas-uuliyad baa loo dhiibayey oo xoolaha sii ilaaliyo guriga sii ilaaliyo waxayga adaa kasii mas-uuloo waa kaa marka waxay yani dhibsanayeen dadkan alaabta uga tegey xoolaha uga tegey inay wax ka sii cunaan guryahoodii culamada qaar waxay leeyiin mufasiriintu markay soo degtay aayadda ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaili xoolihiinna baail si baailah iskaga cuninina ayaa xoolaha dee waxaa ka mida la yidhi baailka ha ku cunina cuntadii oo cuntadoo berigaasu casiis iska ah haddaad qofkii cuntadiisii ka cunto oo dee baatilkii bay soo gelaysaa marka wixii in aad loo hubsado ayaa markaas soo gashay markaasaa ilaahay subxana wa tacala rugsadan leeyahayoo ama indhala-aada ama indhaqaba ama jiranaada ama maaragtay ee haddii aad wax cuntaan oo guryihii wax ka cuntaan qaraabada ama aad wax wada cuntaan ama aad kala ridataan ama isku ridataan wax dhibi kuma jiraan ama gaar cuno waa fiican tahay oo baraka waa ku sheegay nebiga alay slat slam hadi cuntada laysku darsado saxaabadii markay idhaahdeen uga dacwooden hahdeen waanu cunnaayo walaa nashbac na'kul walaa nashbac wuxuu yidhi lacallakum waxaa laga yaabaa inaad midmid u cuntaan cuntada isku soo dara isku barkoobeysaa hadda ciyaalladan hadda magaalooyinka ku koray mid walba muqorofad buu soo qaadanaya saxan yar waa imanaya halkaasoo loo saaraya sida shaydaanku halkaa la tegaya iskala imanaya shay- halkaasuu la tegaya iskala imanaya halkaasuu la tegaya dee waa laga yaabaa dadka qaar inay yani dee la- id- idbiyadoo la baray in maaragtay cuntada la- loo kulmo ama mawcid iyo waqti loo sameeyey laakiin waa dadku say doonayaan iminka gaaladii baa cuntadii baa lasoo gaya guraa bay ku leeyihin guraa dadna qofkii saxan buu soo qaadanaya odaygii weynaaya ee guriga loogu soo khidmeeyey fadhiga loogu keenay madaxda ahaa ee sheekha ahaa ee orod soo guro deedna isagii baa dherigii ka soo ridayo saxan buu sitaayo waxa la isku darsanaya male guryahan dadkan qaraabada aanay guryahoodii iska cuncunaan oo qofkii uu gurigii carruurtiisa iyo gurigii aabbihii iyo gurigii hooyadii iyo kii walaalkii iyo kii abtigii iyo kii adeerkii ya inuu wax ka cuno si bilmacruuf oo xoga cuno dee wax dhiba ku joojo qaraabadii bulshadiiba isku hagaagaysa isku wanaajinaysa sida gaalada laga sheegayay in la yidhaahdo inanku hadduu aabbihii soo booqdo ama ho- ho- hooyadii soo booqanayo shaahiisii suuq ka soo qaadanaya markuu guriga imaad u karsanaya ishaada hadda aabbihii buu u yimi hooyadii buu yimi adeerkii buu yimi walaashii walaalkii buu yimi kistiisii waa sitaa xabadii saamuijka uu cuni lahaa iyo shaahi yaraaye uu karsan lahaa iyo xagguu kala yimi haddii labadooda shaah wada cabay qaada shaah ka cabayo dalka lacag haysan kana odhanaya isii aniga shaah kana waa iska taagnaanaya waa aabbihii ama waa walaalkii leen oo isagu lacag mayso ama xisaabta uma jirto imika inuu nufjaan cabo waxaasu marka waa maxay hada dhaqan gaalaad dhaqankii islaamku waa la isdhex yaacayaayo guryihii baa laga wada cunayaayo waadkan waa sidaasaa la isaga gelayaa ma aragtaa marka eh, waa un arrimahaas ayay ka warramayaan aayaadku ay ka warramayaan laysa ma aha nin cala lacmaa qofkii indhaha la'aa waa un sifo waa sifa mushabbaha xarajun cidhiidhi ma saarna walaa cala alcaraji laangarihiina kii maaragtay aan si fiican u socon karayna xarajun cidhiidhi ma saarna walaa cala almaridi kii jiranaana xarajun cidhiidhi ma saarna walaa calaa anfusikum naftiinnana ma saarna qofkii kastaba fardigaaga an taakuluu fi an taakuluu inaa cuntaan min buyuutikum guryihiinna marka waa la garanayaa qofku naftiisa inaan cidhiidhi ka saarayn inuu gurigiisa wax ka cunee waa sidee ilaa qofna ma dhibsanayo wixiisa ama uu cunaya ama uu dhiganaya ay culimmadu waxay leeyihiin dhowr macnaha mi- ayaa loo keenay mid waxa weeye inay tamhiid u tahay kuwan dambe ee lagu cadfay leeyahay sida gurigaaga aad inaad ka cuntaa aanay wax dembi kuu saarnayn sidaas si lamida baad uga cuni kartaa guriga aabbaha iyo guriga hooyada waa isku mid haddaad gurigaaga ka cunto iyo haddaad ka aabbaha ka cunto iyo in la leeyahay an ta'kuluu inaa cuntaan min buyuutikum waxaaba loo sii jeedaa guriga carruurtiinna guryaha carruurtiinna oo hadda carruurtii meeshii laguma sheegin moogtahay awlaaddii oo qofku dhalay gurigiisii lagu- guryahoodii laguma sheegin inamo iyo hablo waxay yihiinba marka an ta'kuluu inaa cuntaan min buyuutikum ay min buyuuti awlaadikum oo awlaaddii qofku isodhan lahaa tolo makaa duwan yihiin mise oo adoo kale baa ay gurigan u dhacayaana qaar baa leh laakiin waxaa raajixa min buyuutikum in carruurtii soo gelayso guriga halkan waxaa carruurtii loo sheegi waaye dee waalidku gurigiisa iyo guriga carruurtiis waa isku mid oo ina ayabi ina min atyabi maa yaakulu rajulu eh, waxaa ugu wanaagsan mi- eh, waxaa ugu fiicana uu cunaa qofku uu cunaa waxa weeyaan kasabkiisa uu shaqaystay soo maaha waina awlaadakum min kasbikum xadiisku waxa ahaa ina atyaba maa akaltum min kasbikum waxaa gacantiina ku soo shaqaysateen oo ku soo dhidideen baa ugu fiican waxaa cuntaan waina awlaadakum min kasbikum awlaaddiinna iyo carruurtiinnana waa kasabkiinnii ninkii aabbihii ka soo ashkatoodayna ee yidhi yaa rasuulallah aab- aabbahay wuxuu doonaya xoolahayga inuu baabi'iyo waa oday yacni lxejecelaxun oo loo faraho xoolii buu digada ka dhigaya xoolahaygii ayuu wuxuu ku yidhi anta wa maaluka liabika adiga iyo xoolahaagaba aabbahaaba idhab anta wa maaluka liabika labada xadiis ba culimmadu way saxiixiyeen marka yani mar hadday tahay caruurtii halkanay iskaga jirtaayo min buyuutikum bay igu jirtaa laakiin inay arrintu tahay sidaa guryihiinna wax uga cuntaan sidaydaan dembi ugu qabin ayay ayay la mid tahay inaad guryaha aabbihiinna ka cuntaan an taakuluu min buyuutikum guryihiinna aw buyuuti aabbaa'ikum aabbayaashiin guryahooda oo innaga nidhi waxaa soo gelayaa aabbihii iyo awowgii baa soo gelaya kii hooyo iyo kii aabbaba aw buyuuti ummahaatikum hooyooyinkiin guryahooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti ikhwaanikum walaalihiinna guryahooda inaad wax ka cuntaan aw buyuuti akhawaatikum gabdhaha walaalihiinna laakiin culammadu way ka hadlayaan hadday nin leedahay hadday nin leedahay reerkii xididkii se masalada way iska daayaan waa yahay inay gurigii isku soo xereeyaan waa yahay dee ninkii hadduu dhibsanaayo kolle wax yaroo bilmacruufa waa iska jirtaa way ka bixin karaysaa ninka iyo keyrkee walaalaheedii keyrkeedba laakiin dee si xoog leh biilkao dhan in loo soo safto waa yahay ow buyuuti akhawaatikum gabdhaha walaalihiinna haddii rag kale ay qabaan waxbaa laga soo reebaya laakiin haddii kale waa sidaas ow buyuuti acmaamikum adeeradiin oo aabbihiin la dhashay ama awowgiin la dhashay guryahooda saasoo kale ow buyuuti cammaatikum eedooyinkiin oo aabbihiin la dhashay ama awowgiin la dhashay guryahooda oo saasoo kale ow buyuuti akhwaalikum abtiyaalkiin oo hooyadiin la dhashay amase ayaydii hooyo la dhashay iyana waa saasoo kale ow buyuuti khaalaatikum may waxay la dhasheen waxay la dhasheen hooyadood ama waxay la dhasheen awowgood hooyo khaalku ow amaa malagtum wixii aa mulkideen mafaatixahu furihiisa aa haysataan waa jamcu miftaxoo wixii lagu furo weeyaan khasnadaha iyo waxaa laakiin hadda waxaa loo jeedaa wixii aad tasarufkiisa iyo mas-uuliyaddiisaba haysaan xoolo miyiga joogan allaha ka dhigay oo geeli dee qofka aad u haysay geelii dee caani waad ka maalaysa haddii dee cadkii xataa lafteeda si macruufa laakiin inaad dee digada ka dhigto oo tidhaado kanaa laga maqan yahay adhigina waa saas oo kale xoolihii qofkii kugu aaminay wakiilka kaaga dhigay ama mas-uulka kaaga dhigay ama kuu dhiibayba dee si bir macruufa dee wax ka yar cun laakiin ha ugu xaabin aw sadiiqikum saaxiibkiin saaxiibkiinnii dhabta ahaa weeyaan ee raalli ahaa raalli ka ahaa inaad gurigiisa wax ka cuntaan isagana wixiisii waxbaad ka cunaysaa saaxiib dhaba wey marka sadiiqa laftiisu inuu meel weyn ku jiro halkaa ku ogaada qaraabadu ku jira laakiin dee sadiiqa rasmiga ahi waa yaryahay bay culimmadu leeyihin ya waxaa leeyahay asadiiq waxa la hahdaa man sadaqaka fii mawadatihi jacaylka ay isjeceshihiin iska raalli tihiin ay isku shushubataan waa nin ka run sheegay salaamun cala addunya idaa lam yakun biha sadiiqun saduuqun saadiqu lwacdi munsifa adduunyadaba nabadgeliya ayuu yidhi laga sheegay yuu yidhi imaam shaafici haddii aanu jirin idaa lam yakun biha sadiiqun saaxiib saduuq ah oo ku run sheegay saaxiibnimadiisa saadiqu lwacdi ballanta ka rumeeya waxa ku ballantaanba ka dhabeeya munsifan oo ku garsoorna lehoo hadduu maarata ka gardanaya haddaad ka gardaran tahay munsif ah waa muhimkaas laakiinse waa tii la yidhi waa la waayey walaqad saxibtu bani zamani falam ajid khila wafiya lishadaa-idi asطafi facalimta ana almustaxiila alaaثat alguulu wاlcanqaau wاlkhilu اlwafiy waaba la saaxiibay buu yihi dadka dad badan baan tijaabiyey saaxiibnimadooda oo bani zamaanka dadka waqtiga noolaa aan la noolahay falam ajid maana helin khilan wafiya saaxiib dhab ah oo maaragtay astafi lishadaa'idi aan shidooyinka iyo dhibaatada u diyaarsada oo u doorto facalimtu waxaa baan ogaaday markaan dadkiiba ka soo quustay anna almustaxiila alaaatu waxyaabaha mustaxiilka aan la heli karin ee dadku ay sheeg sheegaanun inay ka mid yihiin ay saddex yihiinu alguul quulkii ay sheegi jireen jinkii ay sheegi jireen carabtu walcanqaaw iyo shimbirti qaadan jirtay marka qaarka oo shimbirta leonta carruurta qaadatay weyn oo buuraha maate dee buuraha iyo bay joogi jirtayoo ara alcanqaa'a akbaru an tasida miahe yani wax la wagaarsan karo la dili karana ma yahay dadka qaarna waxay shibir joogi jiray nebi baa habaaray oo halkaas oo cadan oo halkaa baan oji waa walcanqaa walkhil alwafiy marka saddexdaas aada looma helo saasuu leeyahayoo saaxiibkaa dhabta ah dee waa nin maaragtay xataa walaalka ka wanaagsan oo waxaan u sheegi karin u sheega oo wakaa waa nin muhiima weeyaan isaguna hadduu jiro waad kala baxaysaa jeebkiisa lacagta oo gurigiisa baad ka cunaysa laysa calaykum korkiinna ma ahaanin junaaxun dembi an ta'kulu inaa cuntaan fii an ta'kuluu jamiican xaalaa wada jirtaan oo ashtaatan ama aad kala kala socotaan oo mutafariqiin aad tihiin taa lafteeda waxay leeyihin culamada waxaa jira qabaa'il carbeed oo layth binu camar iyo loodhan jirayoo caado waxay u lahaayeen ilaa cidi wax la cunto maba cuni jirin waxba geelo ayuu wataa geela iloo marti helo oo martidaa uu la maalo oo geel caana ka maali maayo cuntada cuni maayo waa kii shaacirkoodu lahaa idaa maa sanacti azaada faltamis lahu akiila fainii lastu aakilahu waxdii xaaskiisa buu la hadlaya idaa maa sanacti haddaad noo samayso azaada cunto faltamis lahu u raadi faltamisan lahu idaa maa sanacta zaada faltamisan lahu akiila mid la cuna ii raadi haddaad cunto ay samayso fainii lastu aakilahu waxdii keligii waxba ma cunayn dhaqan carbeed bay ahaan jirtay oo dee raganimo iyo gobannimo iyo waxbaa laga baadhayay lakiin waxaa la leeyahay sax maahe geela haddii martidu kuu timaadana ulis haddii kalena adigu iska maal odhanin waxaa weeyaan geela caan ka maali maayo ilaa martigii timaadeen ama cuntaba cuni maayo fa idaa dakhaltum haddii aa gashaan buyuutan guryo guryaha hadday kuwiinna yihiin ama cidi joogto ama hadday cidi joogto salaama fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiinna oo qofka muslimkaah aad salaamtayba in naftiisa salaamo kale ayaad ayaad ka dhigantay walaa taqtuluu anfusakum taxiyatan salaam salaama taxiyadaasoo min cindi illaahi xagga alle ka timi alla jideeyey waidaa xuyiitum faxayuu biaxsana minha warudduuha taxiyadaasoo mubaarakatan barako badan oo khayr badan waatii nebigii waa isku jeclaanaysaan isjeclaan maysaan isrumayn maysaan ilaa aa maaragtay isjeclaataan maydunsa waxaa isku jeclaanaysaan haa afshu salaama baynakum marka sidaasaa barakadeedii ka mid a mubaarakatan la barakeeyey oo khayr badan dayibatan oo wanaagsan kadalika saas oo kale sidaa ilaahay aayaadka idinku soo bayaamiyey ayaa yubayin allahu lakum alaayaat aayaadka ilaahay idinku bayaaminaya lacallakum tacqiluun wallahu subxaanahu wa tacaala aclam